بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها
bismillaahi araxmaan iraxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga alandalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta al-shabaab oo weerar inqimaasi iyo istishaadi ah ka wada in ka badan siddeed iyo toban saacadood hotel kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada fila soomaaliya ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbin doonaa mujaahidiinta ansaaru shareec ah ayaa weeraro lagu beegsaday maleeshiyaadka imaaraadka ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka abyan ee dhaca koonfurta waddanka yemen dagaalada ka socda gobolka dombas oo sii xoogaystay milatariga yukrein oo saadaalinaya in ciidanka ruushka ay isaga bixi doonaan deegaano badan oo ka tirsan bariga waddanka yukrein wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrein ayaan soo gudbin doonaa ciidanka milatariga turkiga ayaa weli sii wada duqeymaha uu ku beegsanaya maleeshiyaadka kurdiyiinta iyo ciidamada nidaamka bashaar al asad ee waqooyiga waddanka suuriya qodobadaasi wixii soo korreead maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها
waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa howlgal inqimaasi iyo istishaadi ah waxay ka wadaan hotel ku yaala magaalada muqdisho kaabigana ku hayo xarunta fila soomaaliya ee ay ku shaqayso kooxda ridada haddaba warbixin arrintaas ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalka ismaaciil salaad
xalay sideedii fiidnimo ayay ahayd markii duulaan barakaysan oo lagu dahafuray camaliyad istishaadiye ah kadibna uu xigay weerar inqimaasi ah ay haliyeeye ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho duulaankan oo socda muddo sideed iyo toban saacadood oo xiriir ah ayaa geesiyada mujaahidiinta waxaa xalay u suura gashay inay la wareegaan dhismaha hoteelka lagu magacaabo villa rosa halkaasoo ay degganaayeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan kooxda ridada soomaaliya sidoo kale haleeyada mujaahidiinta ayaa xalay isku fidiyey dhismayaal ku yaala xarunta madaxtooyada iyagoona si gaar ah u beegsaday hoyga uu madaxtooyada ka degan yahay xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya inqimaasiyiinta mujaahidiinta ayaa guriga xasan sheekh maxamuud ku beegsaday gantaalada garbaha laga rido ee r b g ga loo yaqaano iyo bambaanooyin waxaana taasi ay keentay in saaka xasan sheekh maxamuud cabsi darteed laga saaro madaxtooyada villa soomaaliya weerarka inqimaasiga oo ilaa iyo iminka soconaya ayaa maleeshiyaadka ridada qeybahooda kala duwan waxay xalay ilaa maanta isku dayeen inay gudaha usoo galaan dhismaha ay ka dagaalamayaan mujaahidiinta balse waxay la kulmeen iska caabin xoogan oo ku qasabtay inay dib u gurtaan sida uu inoo sharaxayo mid ka mid a haleeyada inqimaasiyiinta oo saaka aroortii hore inoo waramay
oo salaad subaxdii insha allahu waxaan sheegaynaa meesha kala aan weeranay inaan ku jirno ilaa haddana cadow ilaahi subxana wataala isku day walba uu isku soo dayay uu ku jabay taasuu u dambeysay uu ku weeraray hadda u dambeysay uu soo weeraray uuna ku jabay bakti uu kaga carray hadda ku bishaaraysaana insha allahu muslimiin meel walba ay degaan xalay markaa baara ahayd iyo laba sac meelahaas ahayd aan soo weeranay madaxtooyada meesha uu degan yahay xasan gurguurte oo dagaalka ummadda muslimiinta ku laamiyey waxaan leenahay insha allah muslimiinta ha ku bishaaraysaan haddii maxaan ku dhahay walaayaadka islaamka kusoo duulay hataa guriga ilmihiisa u degnaayeen lagu soo duulay oo ah nucda xamar alxamdulilah ku bishaareysa xamar waxay noqotay furun xalay ilaa saaka waxna dul taagan diyaarad ay walaayaadka ugu dul wareegeysa anaa nagu dul wareegeysa xasan gurguursana ku bishaareysa ama furun ay tahay anaa furan ka dhiganan insha allah ilahi subxana watacaala diinkiisana lagu ilahi subxana watacaala cadowgiisana u jiri doona muslimiintana ha ku bishaaraysaan insha allah dhismo la dhaho villa rosa oo madaxtooyada ka mid ah alxamdulilah ilaa xalayna waa haysanaa marsiinta weerar walbana way isku soo dayeen inay maxaan ku dhahay ku fashiliyaan ilaahi subxaana watacaala jimadiisa maanta jirin karaane way ku jabeen ahaanka salaas waxa hadda u dambeysay way soo weerareen hawaayo xitaa daaqadaha kasoo daadanayeen ilaahi wuxuu xukmay alxamdulilah inuu ilaahi subxaana watacaala rasaabkaanay ooga dhigay sawaariikh ee ka carareen baktigooda iyo maxaan ku dhahay hubkooda ay ka carareen insha allah waxa ku bishaaraysataan muslimiinta dhinaca kale duulaanka ay soo qaadeen maleeshiyaadka ridada saakay ilaa barqanimadii maanta ayaa waxaana loo xaqiijiyey in meydad iyo dhaawac ay uga carareen afaafka hore ee hoteelka villa rosa waxaana hubkii iyo rasaastii ay wateen maleeshiyaadkaasi ka furtay halyeeyada inqimaasiyiinta ee ka dagaalamaya hoteelka villa rosa sida uu sharaxayo mid ka mid ah inqimaasiyiinta oo waraysi siiya idaacadda andalusa bishaarada geed waxaa waaye ilaahay subxaana watacaala noo bixiyo ilaahay subxana watacaala waxaan ka baryayna inay noo siyaadiyo magaran dhowr jeer aan soo weerareen waa jilnay waa jabeen alxamdulilahi hadda haddana waa jabsiin haa dhowyaashin waa ka alugsinay waa ku dagaalamaya hubkooda waa waa ka soo qaadanay ilaa hadda waa ku jirnay ma markaas waxba ka weerarnay malaatooyadina waxaa waaye waa garaacnay ilaahay subxaana watacaala noo fududay ilaa iyo hadda hoteelkan ku sugannahay guryaalka waa soo dejiyeen dunida ilaahina insha allah ilahi subxana watacaala waa noo loo gargaaray oo waxaa waaye ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan muslimiinta waxaan ugu bashaarayna inay noo soo duceeyaan ilahay subxana wataala noo soo baryaan ilaahay subxaana watacaala inay taabsadaan oo soo duceeyaan allah subxaana watacaala wuxuu yidhi gaalada sida idin dagaalimaan ka daran u dagaalimay leeyahay allah subxaana watacaala wadaadal mushrikiina kaafar kama ibaatimaakum kaafara insha allah tacaala akhi duulaanka inqimaasiga ee ka socda xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad fara badan iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay weli howlgallo toogasho ah ka wadaan gudaha hoteelka villa rosa halkaasoo ay ku jiraan murtadiin fara badan oo ay ku goodoonsan yihiin xubnihii murtadiinta ee weerarkan lagu dhaawacay waxaa ka mid ah wasiirka amniga kooxda ridada soomaaliya iyo saraakiil fara badan oo murtadiin ah weerarka oo weli si xooli ah uga socda villa soomaaliya ayaa ilaaya haatan aysan ka hadlin kooxda ridada soomaaliya iyadoona warbaahinta murtadiinta ee looga bartay wararka been abuurka ee marin habaabinta ah uu afka juuqda gabayxalay ilaa maanta iyagoo iska indhatiraya inay ka hadlaan weerarka ka socda xarunta villa soomaaliya haddaba arrimaha camaliyadaas ayaanu ku guda jirnaayey maktabka warfaafinta xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa maanta duhurkii bayaan ka soo saaray howlgalka ka socda villa rosa ee magaalada muqdisho bayaankaas waxaa isha soo mariyey walaalka bashiir muxiidiin bismillaahi raxmaan iraxiim bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa anwaan looga dhigay weerarka madaxtooyada ridada ee muqdisho afarta bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijri kuna beegan siddeed iyo labaatanka bisha nofembar sannadda labada kun laba iyo labaatanka iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiintu xalay fiidkii weeraro qorsheysan ay ku qaadeen xarumaha ridada ee ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada iyo agagaarkeeda weerarada oo isugu jira istishaadiyo iyo inqimaasiyo ayaa si gaar ah loola bartilmaamaysaday qaybta bari ee madaxtooyada ridada ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku yaalaan dhismayaal dhowr ah oo ay ku dhuumaalaystaan mujrimiinta ugu waaweyn madaxda ridada ah bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi allah fadligiis ciidamada mujaahidiinta ee fuliyey weerarada ayaa si xirfadeysan oo khibrad iyo xeelad ay ku dheehan tahay uga gudbay dhammaan jidgooyooyinka faraha badan ee uu cadowga dhigay waddooyinka muqdisho waxay gaareen goobihii yoolkoodu ahaa waxayna madaxdii ridada oo qabar mowg ah ay ku bilaabeen rasaasta mujaahidiinta weerarka qaaday oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa dagaal kula wareegay xarumaha cadowga gaar ahaan halka loo yaqaan villarosa mujaahidiinta ayaa sidoo kale u tallaabay dhanka madaxtooyada halkaas oo ay ku garaaceen madaafiic iyo rasaas culus bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi weerarada ayaa socda muddo ka badan siddeed iyo toban saacadood ciidamada mujaahidiintuna waxay fashiliyeen iskudayo fara badan oo uu cadowgu doonaya inuu ku soo ceshado gacan ku-haynta dhismayaasha waxaa jira khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray madaxda riddada oo ay ka mid yihiin wasiiro wasiir ku-xigeeno wasiir dowlayaal saraakiil ciidan iyo askar intaba ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay hub iyo saanad militari oo ay ka khaniimaysteen maleeshiyaadkii riddada ee ku fashilmay duulaanadii ay soo qaadeen xalay ilaa xilligan oo duhur ah waxayna si buuxda gacanta ugu hayaan dhismayaal ku teedsan madaxtooyada riddada weerarka mujaahidiinta ayaa sababay inuu baaqdo kulan muhiim ahaa oo ay u balansanaayeen xubnaha labada gole ee dawaaqiidda ee sharci dejiyaasha isugu yeera sidoo kale madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud ayaa lagala cararay madaxtooyada isagoo loola baxsaday dhinaca garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala annagoo weydiisanayna inuu sugo geesiyada islaamka ee naftooda u huraya sidii ay u ciqaabi lahayn cadowga riddada ah ee u taagan la dagaalanka shareecada islaamka una ololeynaya gaalnimada iyo dhaqamada guracan ee qoomuluudnimada ah faahfaahin intaas ka badan waxaan soo gudbin doonnaa xiliyada nagu soo aadan insha allah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabalilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dablilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamul yoom ayaad degeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo ah laaba aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka moxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim mujaahidiinta jamaacada ansaaru shariica ee halganka kaga jirta dhulka xikmadda iyo iimaanka ee yemen ayaa weerar laayaan ah oo khasaare kala duwan dhaliyey ku qaaday maleeshiyaad ka tirsan murtasaqada la magac baxay xisaamul amni ay soo tababartay dowladda imaaraadka carabta weeraradan oo ah qarxyo culus oo loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa beegsaday kolonyo ciidamo lug ah oo ka tirsan maleeshiyaadka dabadhilifka ah ee ku xiran xukuumadda abudabi xilli ay marayeen mandiqada muudiya ee ka tirsan gobolka abyan ee koonfurta waddanka yemen bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in qaraxyada oo laba ahaa ay si wanaagsan u haleeleen kolonyada murtasaqada xisaamul amni ee imaaraadku soo carbiyo halkaasna ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kolonyada maleeshiyaadka weerar kale oo qarax ah ayay ciidamada mujaahidiintu la egteen kolonyo askar ah weerar kale oo qarax ah ayay ciidamada mujaahidiintu la eegteen kolonyo askar ah oo ka tirsan isla maleeshiyaadka ka amar qaata dowladda uu hogaamiyo camiilka lagu magacaabo bin zaayid halkaas oo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka war qoraal kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada ansaaru shariica ayaa lagu sheegay in qaraxaasi lagu dhaawacay askar ka tirsan maleeshiyaadkii qaraxa lala eegtay dhinaca kale maleeshiyaadka shiicada xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen ayaa ku dhawaaqay in laga dilay xubno muhiim u ahaa kooxdan kadib dagaallo in ka badan toddobaad ka socday qaybo ka mid ah waddanka yemen wakaaladda saba oo ku hadasha afka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegtay in laga dilay sagaal sargaal oo udubdhexaad u ahaa saraakiisha ciidanka ee kooxdan kadib isku dhacyo hubaysan oo ay la galeen ciidamada xukuumadda taagta daran ee yemen iska horimaadyaddan oo socday in ka badan muddo toddobaad ah ayaa sagaal ka mid ah saraakiisha lagu dilay aas loogu sameeyey magaalada sanca ee caasimadda waddanka yemen ayna gacanta ku hayaan maleeshiyaadka shiicada ah ee ay taageerto dowladda iiraan dhankeeda dowladda camiilka ah ee yemen ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay fashilisay weerar gantaallo ah oo kaga yimid dhanka xuutiyiinta kaas oo hadaf u ahaa in lagu beegsado ciidamada taagta daran ee dowladdan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed ayaa ka dhashay dhulgo-o ballaaran oo laga soo calaamadeeyey waddanka talyaaniga xilli uu dalkaasi ka da-ayo roobab mahiigaan ah oo duufaano wata dhulgo-an ayaa laga soo sheegayaa gobolka nablis ee waddanka talyaaniga halkaas oo sida la sheegayo la waayey tuulo yar oo ay biyuhu qarqiyeen inta la ogyahay ilaa toddoba qof oo ay ku jiraan afar carruur ah ayaa ku dhintay duufaanada ku dhuftay waddanka talyaaniga halka ilaa iyo hadda la la-yahay shan qof oo aan nolol iyo geeri midna lagu haynin sida uu soo sheegay guddoomiyaha gobolka nablis dadka la la-yahay ayaa la rumaysan yahay inay ku hoos jiraan dhismayaasha ku dumay duufaanada ka dhashay roobabka weli uu socdo baaday goob ay wadaan kooxaha gurmadka degdega ah oo aan weli ku guulaysan soo saarista dadka dhulgo-an ayaa ka dambeeyey kadib markii buur weyn oo ku taal naabolis ay ku soo duntay tuulo yar oo ku taal nawaaxiga buurtaas taas oo sababtay burburka in badan oo ka mid ah dhismayaasha deegaanka toogasho hor leh oo khasaare dhalisay ayaa laga soo tabeeyey waddanka maraykanka taas oo lagu beegsaday ilmo yar oo ameerikaan ah sida uu warbaahinta u xaqiijiyey taliska booliska ee maraykanka weerarka toogashada ah ayaa ka dhacay deegaan u dhow magaalada chicago ee ka tirsan gobolka illinois ee waddanka maraykanka kadib markii qof hubaysani uu toogtay ilmo yar oo da-aadooda lagu sheegay laba jir booliska ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in qoyska wiilka yar ee laba jirka ah ay ku soo wargeliyeen dhacdadan ayna markiiba geeyeen goobaha caafimaadka si loo hubiyo dhaqdhaqaaqiisa caafimaad ilmahan yar oo ay xaaladiisu tahay mid halis ah ayaa la dhigay cisbitaalka carruurta ee ku yaal magaalada chicago dhakhaatiirta caafimaadka ayaana sheegay in wiilkan uu halis ku jiro islamarkaana uu qalliin mari doono wararka ka imaanaya waddanka ekwatorial guinea ee dhaca bartamaha qaaradda afrika ayaa sheegaya in uu mar kale uu isku caanashubay madaxweynihii keligii taliska ahaa ee waddankaasi soo hogaaminayay sodomeeyada sanno tiyoduru obayang oo ah madaxweynaha cajuuska ah ee iscaleymo saaray ayaa la sheegay in uu guulo ka keenay doorasho hal dhinac ah oo ka dhacday waddanka ekwatorial guinea kadib markii ay guddiga doorashooyinku sheegeen in uu ku guulaystay sagaashan iyo afar dhibic sagaal boqolkiiba codadkii la dhiibtay qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka waddankaasi ayaa lagu sheegay in uu ninkan ku guulaystay kursiga madaxweynenimo uuna dalkaasi sii hogaamin doono toddobada sanno ee soo socota guddiga doorashooyinka qaranka waxa ay ku dhawaaqeen in musharax obiang uu yahay madaxweynaha ekwatorial guinea toddobada sanno ee soo socota waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii ayuu keligii taliyahan la wareegay talada waddankan oo dhaca bartamaha qaaradda afrika waxaana lagu eedeeyaa inuu yahay nin keligii taliya ah oo aan weligii qaban doorasho la isku soo baxay inkastoo ay qaaradda afrika hoy u tahay keligii talisnimada ugu dambayntiina madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in dowladdiisa ay u diyaargaroobayso sidii ay u wanaajin lahayd xiriirka kala dhexeeya dowladda masar oo ka mid ah dowladaha ay ankara saaxiibada ku yihiin garab istaagga yuhuudda inkastoo uusan xidhiir toos ah ka dhexayn labadan dowladood muddo sannado ah oo aad u fog laga soo bilaabo markii talada waddankaasi laga tuuray moxamed mursi ilaa maanta ayuu ordogan sheegay inay kulmi doonaan wasiiro ka kala tirsan dowladahan si ay uga wada xaajoodaan sidii loo soo celin lahaa xidhiirka go-ay ee ka dhexeeyay ankara iyo qaahira xubintii guuxana waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka moxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamulyoom ayaad degeysanaysaan milatariga waddanka turkiga ayaa sii wada howlgalladiisa ka dhanka ah maleeshiyaadka kurdiyiinta kaas oo uu ka wado wadamada ciraaq iyo suuriya wasaaradda difaaca ee xukuumadda anqara ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ay ku beegsatay saldhigii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee b k k kuwaas oo ku yaala gobolada xasaka iyo derizuur turkigu wuxuu sheegay in howlgalkan militari oo qaatay maalintii toddobaad oo xiriir ah ay ku burburiyeen saldhigii ay iska soo abaabulayeen xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee b k k loo yaqaano afayeen u hadlay maleeshiyaadka isku magacaabay ciidanka dimuqraadiyiinta suuriya oo kurdiyiintu ay ku badan yihiin ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka militari ee turkigu uu qaaday uu baraka ciidad ka badan laba boqol oo kun oo shacab ah isagoona ugu baaqay dowladda maraykanka in gacmaha ay qabato xukuumadda anqara turkiga ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo jeediyey oo ah in shacab uu waxgaarsiiyey wuxuuna sheegay in cidna uusan kaga hebaysan doonin sugidda ammaanka waddankiisa xukuumadaha dabadhaliifyada ee ka jira wadamada suuriya iyo ciraaq weli wax wara kama soo saareen duqeymaha bahalnimada ah ee ciidanka turkiga ay ka geysanayaan gudaha wadamadaasi goorsii horreysay dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto inay waxyeelo soo gaarto ciidamadeeda ku sugan waddanka suuriya gaar ahaan gobolka deyrzuur oo saldhigii ay ku leeyihiin goobo ku dhow meelaha ay degan yihiin kooxaha kurdiyiinta oo la rumaysan yahay in mas-uul ay ka ahaayeen weerar bishan gudaheeda ka dhacay magaalada istanbul ee waddanka turkiga بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى caalamulyoom ayaad degeysanaysaan cudurka coronavirus ayaa weli fara ba-an ku haya gudaha maraykanka shalay oo keliya wuxuu dilay dad ka badan afar boqol oo ruux wararkii ugu dambeeyey ee faafitaanka covid nteen ee waddanka maraykanka waxaa warbixintan kusoo koobaya soyib cabdulaahi waa xanuunka dilaaga ah ee koronafirus oo mar kale ku soo labakacliyay caalamka iyadoo saacadihii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey boqolaal dad ah oo uu soo ritay madaxa maxadka curada faafa ee maraykanka ayaa sheegay in fikradda ah in uu dhammaaday korona laiska ilaabo maadaama weli ay jiraan ku dhowaad afar boqol oo dhimasho ah oo si maalinla ah uga dhacaysa gudaha maraykanka hadalkaani ka soo yaray macadka cudurrada faafa ee maraykanka ayaa imaanaya iyadoo jaamacadda johns hopkin tirakoob ay soo saartay maalinkii sabtida lagu sheegay in dadka karoona uu ku soo ritay gudaha maraykanka ay gaareen sagaashan iyo siddeed milyan halka dhimashadu ay ka badan tahay siddeetan kun khubarada caafimaadka maraykanka ayaa ka digaya koror intaas ka weyn oo ka yimaada kiisaska koronafirus kaasoo mar kale galaafan kala nolosha malaayiin ruux dhakhaatiirta maraykanka ayaa ku baaqaya in la soo rogo xayiraad guud islamarkaana dadka laga mamnuuco inay isugu yimaadaan goobaha caamka ah si looga digtoonaado cudurkan maraykanka ayaa kaalinta koowaad kaga jira waddamada ugu badan ee saamaynta uu ku yeeshay xanuunka covid nteen dalkan dadkiisa ayaa sannadadii lasoo dhaafay dhibana uu ahaa korona wuxuuna ka dilay kumanaan iyaga ka mid ah halka ay weli la jiifaan malaayiin kale dowladda maraykanka kuma guulaysan inay xakamayso xanuunkan inkastoo ay saamayntiisa yaraatay muddooyinkii dambe haddana mar kale ayuu soo labakacliyey marka laga soo tago khasaaraha u geystay dadka wuxuu sidoo kale cudurkani uu dhulka geliyey dhaqaalaha dowladda maraykanka xukuumadda washington ayaa khasaartay lacago balaayiin dollar ah tan iyo markii xanuunkani uu bilowday shirkadaha maraykanka ayaana waxaa hoos u dhacay wax soo saarkooda kuwaasoo iyagana waayey dakhli balaayiin dollar ah oo soo geli jiray markii aan eegno waddanka shiinaha waa waddanka koowaadda isna uu ka soo dilaacay caabuqa koronafirus waxaana la soo warinayaa in labakaclayn xoogan uu samaynayo xukuumadda biijin ayaa qaaday tallaabooyin looga hortegayo faafinta xanuunkani balse bulshada shiineeska ah ayaa sheegaya inay ku dheeraatay xayiraadda islamarkaana la joogo wakhtigii la qaadi lahaa dowladda shiinaha waxay sheegtay in boqolaal ruux uu soo rito korona halka tobaneeyo kale ay u dhintaan iyadoo laga cabsi qabo in mar kale uu cudurkani halaag u geysto malaayiin shiinees ah sidoo kale banaanbaxyo looga soo horjeedo xanuunka covid nneteen ayaa ka socda gudaha waddanka boqolaal ka mid ah shacabka shiinaha ayaa magaalada shangahay ka dhigaya mudaaharaadyadaan oo looga soo horjeedo xayiraadaha korona dowladda shiinaha ayaa qaaday tallaabooyin ay ku raafayso dadka ka qayb qaadanaya mudaaharaadada waxaana la soo warinayaa in ilaa iyo hadda xabsiga la dhigay ilaa saddex ruux dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa watay bowrar ay ku qoran yihiin waxaa la gaaray wakhtigii la joojin lahaa xayiraadaha islamarkaana nolosha ay ugu soo laaban lahayd si caadi ah sidoo kale waxay ku qeelinayeen madaxweynuhu ha dhaco iyagoo dalbanayay isbeddel dhab ah oo ka dhaca shiinaha khubarada ka faallooda waddankani waxay sheegayaan in banaanbaxyadaani ka bilowday koronaha ay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye islamarkaana la doonayo in xilka looga tuuro madaxweynaha hadda talada haya ee ka soo jeeda xisbiga shuuciga ah xukuumadda biijina war rasmi ah kama soo saarin banaanbaxyadaani lamana oga meesha ay ku dambay doonaan balse dowladda shiinaha uu ka jiro maamulka ligitalis ah ayaa gacan bir ah ku maamusha bulshada dalkaasi bishii diseembar ee sannadkii laba kun sagaal iyo tobankii ayuu si rasmi ah korona uga dilaacay waddanka shiinaha ilaa iyo haddana xukuumadda biijin war rasmiha kama soo saarin sababta uu ku dhashay cudurkani qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaaba shiinaha ku eedeeyey in fayruskani dilaaciisa iyaga ay ka dambeeyeen ayna u soo musaafuriyeen waddammada reer galbeedka markii la eego qaaradda yurub markii la eego qaaradda yurub wuxuu korona ku dilay boqolaal kun waddammada ugu badan ee dhibanaha u ah ayaana waxaa ka mid ah faransiiska talyaaniga ingiriiska iyo biljamka soo laabashada cudurka korona ayaa markaani ku sababi doonta dowladaha reer galbeedka musiibo kale maadaama reer yurub ay la daalaadhacayaan duulaanka ruushka uu ku qaaday qaaradda yurub islamarkaana qaaraddaani cajuuska ah laga dareemayo diyaargarow dagaal oo ay dowlad weliba ku daynayso in haddii ruushka uu soo qaado duulaan ee dalkeeda ku difaacato بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها
gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay dagaalo culus ayaa ka socda gobolka dombas ee waddanka yukrein iyadoona mas-uuliyiin yukreiniyiin ah ay sheegayaan in ciidanka ruushka ay dhowaan isaga bixi doonaan ugu yaraan laba magaalo oo ka tirsan bariga waddankaas sida warbixintan oo kusii ambaqaadaya walaalka xaarif dagaalada waddanka yukrein ayaa weli waxaa ay si daran uga socdaan jiida bari ee gobolka donbas xilli mas-uul sare oo ka tirsan dowladda dalkaasina uu ka hadlay suurtagalnimada in ciidamada ruushka ay isaga baxaan warshada tamarta nukliyeerka ee zabarujiya ciidamada yukrein ayaa waxa ay sheegeen in duqeymo xoogan ay beegsadeen xarumo iyo kaabayaal muhiimahu ku yaala deegaanka karifare oo ka tirsan gobolka denebr oo dhaca bartamaha koonfurta dalkaasi waxaana ay sidoo kale raaciyeen in hareeraha zabarujiya ay ka dhaceen duqeymo madafiic ah balse aysan ka dhalan wax khasaare ah dhanka fagaarayaasha bari ee waddankaasi yukrein wasaaradda difaaca ruushka ee ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay burburiyeen weeraro dagaalyahanada yukrein ay kusoo qaadeen deegaano ay gacanta ku hayaan oo ka tirsan gobolada donetsk iyo loganisk wasaaradda difaaca moscow ayaa sheegtay in in ka badan laba boqol iyo toban xubnood iyo ugu yaraan boqol ay ku tilmaameen murtasiqo lagu dilay dagaaladii ay la galeen ciidamada yukrein kuwaasoo ka kala dhacay deegaano kala duwan afhayeenka wasaaraddaasi ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay burburiyeen bakhaaro lagu keydiyo gantaalada haymarska iyo madaxyada madafiicda ay soo sameeyeen ajaanibta sida uu warka u dhigay ciidamada gobolka dooniska ee xidhiirka la leh dowladda ruushka ayaa faafiyey muuqaal soo bandhigaya ciidamo ka tirsan dowladda yukrein oo isku dayaya in ay soo weeraraan xeryaha ruushka sida iyagu sheegeen waxaana sidoo kale soo bandhigayaan howlgal sahmin ah oo uu xego beegsiga koox yukreiniyiin ah oo isku dayaya in ay soo weeraraan saldhig ciidan oo ay leeyihiin ciidamada ruushka balse aan la xadidin halka uu ku yaalo dhanka gobolka kherson ee koonfurta dalkaasi inkastoo ay la wareegeen ciidamada kiyef haddana waxaa si joogtaha uga dhaca duqeymaha ay isweydaarsanayaan ciidamada ruushka iyo yukrein xil yukreiniyiinta isku dayayaan beegsiga marinada sahayda ee u dhexeeya webiga denebro iyo jasiiradda alqiram halka ay ruushiyaanku doonayaan in duqeymaha cirka ay ku garaacaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda yukrein dhankiisa dacwad soo-oogaha guud ee dowladda yukrein ayaa sheegay in duqeymaha ruushka ee beegsanaya xarumaha muhiimka ay yihiin kuwa bartilmaameedkoodu yahay burburinta bulshada yukrein oo idil islamida halka u gaarsiisan yahay iskudayga ah in yukrein lagu khasbo inay isdhiibto waxa uu tilmaamay in weeraradaasi ka dhanka ah adeegyada tamarta ay kusii siqayaan inay isku bedelaan xasuuqadareed waxaana erbixintaasi ka dhigan tahay in lasoo afjaro qayb dhan oo ka mid ah dadka ku dhaqan bariga yurub balse ruushka ayaa iska fogeeyey eedeyntaasi sheegayna inuusan lahayn wax la mid ah hadafkaasi malaayiin dad yukreiniyiin ayaa wajahaya koronto la-aan sii baahaysay maalmihii lasoo dhaafay xilli cimiladu tahay mid aad u qabow duqeymaha ruushkuna sii soconayaan maamulka yukrein ayaa dadaalo dheeraada ku bixinaya soo celinta adeegyada korontada ee guryaha ay soo wajaheen dhibaatooyinkaasi waxaana ay mas-uuliyiin sarsare sheegeen in magaalada kherson si buuxda lagu soo celiyey qalabkeedii korontada kadib markii ay ciidamada kiyef gudaha u galeen lagana saaray askarta ruushka laakiin dadka ku dhaqan afar iyo toban gobol iyo magaalada caasimaddaha kiyef ayaa weli ku hoos jira xanibaadaha isticmaalka korontada sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi valadimir zelenski sidoo kale zelenski ayaa maalinimadii shalay waxa uu sheegay in ruushka uu soo qaadi doono weeraro cusub oo u adeegsanayo madafiicda islamarkaana ciidamada difaaca iyo muwaadiniintaba ay lama horaan u tahay inay u diyaargaroobaan si ay isaga caabiyaan ayuu yidhi waxa uu intaa ku daray in toddobaadka soo socda uu noqon doono mid la mid ah kii lasoo dhaafay xilligaas ay weerarada cirka ay moscow sababeen burburka qaar badan oo ka mid ah adeegyadii tamarta iyo inay go-do korontada magaalooyin badan oo ka tirsan waddankaasi yukrein waxa uu zelenski sidoo kale sheegay in shacabkiisu ay guran doonaan cawaaqibta dhacdooyinka soo socda waxaana ugu baaqay inay u diyaargaroobaan wakhtiga xagaaga oo laga yaabo inuu sii daba dheeraado kaas ay weheliyaan weerarada ruushka sida uu hadalka u dhigay dhanka kale madaxa shirkadda tamarta nukliyeerka ee dowladdaasi ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay diyaargarow ugu jiraan kabixitaanka warshadda zabaruuja ee tamarta nukliyeerka sida uu filayo isaga waxaana warshaddaasi ay ciidamada moscow la wareegeen bishii maarso waxay run kadib markii duulaanka ay kusoo qaadeen dalkaasi tallaabadan ayaa haddii ay dhacdo waxa ay isbeddel ballaaran ku keeni doontaa fagaaraha dagaalka ee mandiqada zabaruujiya oo ku taala koonfur bari yukrein waxaana ilaa hadda dadka ku nool hareeraheeda ay cabsi xoogan ka muujinayaan saameyn xun oo ka dhalata duqeymaha ama ay dhacdo musiibo nukliyeer ah ninkan ay carabka ku adkeeyey inay jiraan warbixinno aad u badan oo ka soo baxaya warbaahinada ruushka kuwaasoo muujinaya in ciidamada ruushka ay isaga baxaan warshadda zabaruujiya waxaana laga yaabaa ayuu yidhi in loo gacan geliyo wakaaladda tamarta caalamiga ah ee nukliyeerka waxaa jira aragtiyo tilmaamaya in ciidamada ruushka ay xirxirteen boorsooyinkooda ayna xadayaan wixii ay awoodaan sida uu hadalka u dhigay gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabaynay caalamulyoom sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuh